إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub dowladda turkiga ayaa sheegtay in xasan sheekh uu etoobiya u ogolaan doono qayb ka mid ah badda soomaaliya kadib shir ka dhacaya magaalada ankara waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle guddoomiye ku-xigeenkii beled xaawo ee maamulka jubbaland ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaaladaas madaxweynaha dowladda federaalk ee ku jeesjeesay bulshada magaalada muqdisho ee kacbanaya dhaqaale xumada iyo duruufaha dhanka nolosha ka haysata warka dibaddana in ka badan boqol ruux oo muslimiin ah ayaa ku shahiiday duqaymo ay yuhuudda ka geysteen bartamaha magaalada khaza آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub waxaa ka waramaya mahad cubeyd waad mahadsan tahay alkataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaal kooban oo soconaya qadar ku dhowaad laba daqiiqo ah kaasoo lagu soo bandhigayo weerar dhabagal ah oo ka dhacay deegaanka jambaluul oo hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose weerarka oo ah mid xooggan ayaa lagu dilay ciidamo badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka waxaana qaybaha hore ee muuqaalka lagu arkayaa miidadka askartii dowladda federaalku ay uga carareen goobta dagaalka qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa hubka noocyadiisa kala duwan rasaas iyo agabka ciidanka oo ay ciidamada milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka furteen askartii dowladda federaalka ee ay la dagaalameen dowladda turkiga ayaa sheegtay in xasan sheekh uu etoobiya u ogolaan doono qayb ka mid ah badda soomaaliya kadib shir ka dhacaya magaalada ankara cabdisamed ayaa faahfaahinaya turkiya waxay si cad u sheegeen in etoobiya ay ixtiraamayso madax bannaanida soomaaliya tan oo micnaheedu yahay inay ka baxayso is-afgaradkii ay ka saxiixatay muuse biixi taa beddelkeedana uu xasan sheekh u saxiixayo bad soomaaliyeed warkan waxaa shaaciya wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas oo lagu magacaabo hakaan fidaan kaasoo dowladdiisu u xil saartay wada heshiisiinta dowladda federaalk iyo etoobiya xiisadda soomaaliya iyo etoobiya waxay soo afjarmi doontaa in etoobiya ay galaangal u yeelato badda iyadoo soo maraysa soomaaliya ilaa inta etoobiya ka xaqiijinayso midnimada dhuleed iyo madax bannaanideeda siyaasadeed ee soomaaliya ayuu yidhi hakaan hakaan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada istanbul ayaa intaas ku daray in heshiiska cusub ee etoobiya badda loogu saxiixayo uu dhowaan ka dhici doono magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxmuud raagi ayaa waraysi uu dhowaan siiyey alfurqaan ku xaqiijiyey in etoobiya ku howlan tahay qorshaheeda ay ku doonaysa inay ku qabsato badda soomaaliya sidoo kale waxaa soo baxaya hadal waraysiga ku jiray oo ahaa in xasan sheekh uu wax ka ogaa heshiiskii muuse biixi iyo abey ujeeddada u qaylinayana aanay ahayn inuu diidan yahay badda soomaaliyeed oo la qaadanayo balse uu rabo inuu isaga saxiixo kuna qaato dhaqaale ka badan kan muuse biixi loo ogol yahay arrinta xasan maxamuud inuu ku lug lahaa waa arrin iska cad wey haddaan sheegnay marka todoba bilood ka hor aan sheegnay inuu xasan ku lug lahay arrintan ayada maanta ruux walba way u muuqata wayna cadda marka laga soo tago wax kaleeto xasan asagaaba garanba hadda inuu ku qanacsan yahay oo uusan diidanayn in waxa weeye maxaa la yidhaahdaa etoobiya bad la siiyo isagaaba hadda ku qanacsan oo sheeganayo oo warbaahinta la taagay waxaana tusaale kugu filan in maxaa la yidhaahdaa xasan iyo etoobiya aysan dagaalsanayn xumaano aysan ka dhexaynin dad caasho milaxoo isjecelna ay yihiin waa mid horta markii waxaa la saxiixaya maalmo ka hor wogta heshiis amniga soo kala saxiixdeen hadda oo xasan qayliyo meelaha ka qayqayliyana waxaa tusaale kugu filan waxaa laga joogaa maalmaha laga joogaa markii etoobiya baabuur shaxnado ay u soo ratay xasan gurguurtay iyo gruubkiis usoo ratay oo waxaa dhulkala soo marsiiyey qabaa'il soomaaliyeed marka ay jidka u galeen oo waxa weeye ay ka qaateen oo waxa weye la dhacay hubkii la qaatay riddadii etoobiya hadday col yihiin hubka etoobiya ay soo dhiibayso xasan gurgurta la siinaayo loo soo wado muxuu yahay daba dagaal ma inaa nin la dagaalsano colkiisa ayuu hub siiya hubayna hadalka ka soo baxaya dowladda turkiga ayaa u markhaati kacaya warka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ah in dowladda federaalka aysan waxba ka qabin in etoobiya qaadato badda soomaaliya balse ay doonayso keliya qandaraaska saxiixa iyo dhaqaalaha lagu helayo hadalka caddaynta ee turkiga ayaa imaanaya xilli wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga uu maalmo ka hor booqday magaalada adisababa lana kulmay abiy axmed ra-iisul wasaaraha waddankaas sidoo kale waxaa dibadda u soo baxay warkii madaxweynaha dowladda federaalk ee ahaa inuusan diidaneyn in etoobiya badda hesho balse uu doonayay in ay soo marto dariiqa saxda ah oo uula jeedo inay isaga la soo xidhiirto innalala isticmaalaan rabnaa etoobiya iyo kuwa ka gadaaleeyo xataa kasii shisheeyaan rabnaa inay nala isticmaalaan iska daa etoobiya waaba dersay nala tahay meeshaaday degan tahay waxaa soo haray aan hadda ka horna aan ra-iisul wasaaraha etoobiya aan ku dhahay etoobiya badda akses ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su-aashana dhex taalo ee waxay tahay etoobiya badda akses way u yeelanaye see ugu yeelanay laba saddex afar shan dekedood dalka meesha maxaa laga hela waana noo socotay sheekada ah dekadaha jiro in jidad loo sameeyo dekado cusub in la dhiso annaga iyo etoobiya iyo dowlado kale iyo ururo caalami ah waa bilowna sheekadaas waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle mubaarag ayaa ka waramaya wararka laga helayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle lagu qaarijiyey magaaladaas gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda ee magaalada beledweyne cabdi sahal shuuriye xuseen ayaa xalay lagu dilay gudaha degmadaas waxaa gudoomiye ku-xigeenka dilay kooxa burcad ah oo humaysan kuwaas oo doonaya inay ka dhacaan maqbeel u watay sida ay soo tebisay warbaahinta gudaha magaaladaasi isagoo dhaawac garaab ayaa loola carray isbitaal ku yaala magaalada beledweyne balse ugu dambeyn waxa uu geeriyooday dhaawacii soo gaaray tani ayaa muujinaysa heerka uu garay dhaca iyo askarta dowladda federaalk iyo maleeshiyaadku waysan ka wadaan magaalada beledweyne taas oo maraysa in aysan xitaa ka badbaadin xubnaha ka tirsan maamulada isku haysta ee ku sugan magaalada beledweyne gudoomiye ku-xigeenkii beled xaawo ee maamulka jubbaland ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaaladaas sida warkaasi uu ku faahfaahinayo haashim rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha magaalada beled xaawo qarax kula beegsaday waxaana uu hadda ahaa sarkaal ka tirsan booliiska waxaa sidoo kale qarax ah lagu dilay ku dhaawacmay saddex askari kuwaas oo mid ka mid ah dhaawaciisu uu yahay mid garaaba sarkaalkan qaraxa lagu qaarajiyey ayaa lagu magacaabi jiray beley huufood dhanka banaadirna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duleedka magaalada muqdisho waxa ay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa waxa ay isugu jireen sirdoon iyo kuwa loogu yeero boliis militaro waxaana qaraxaas lagu dilay ugu yaraan hal askari qaraxa ah oo ay ka dambeeyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsanaa ciidanka boliis militaro madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ku jeesjeesay bulshada magaalada muqdisho ee ka cabanaya dhaqaale xumada iyo duruufaha dhanka nolosha ka haysataa cabdiraxmaan beder keedsani ayaa ka waramaya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mawlacuu ku leeyahay madaxtooyada wuxuu maalintii shalay ka jeediyey hadalay dadkoo dhami gaar ahaan bulshada ku nool muqdisho ay la yaabeen maadaama muddooyinkii dambe dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ay wajahayeen cadaadisyo kala duwan oo xagga dhaqaalaha ah oo ay dowladda federaalka saartay bulshada ayaa wuxuu xasan sheekh bilaabay inuu ku digto dadka rayidka ah faqriga ka jira muqdisho ayay dadka halkaasi ku nool ku sifeeyeen mid xoogaystay oo ay dowladda federaalka sabab u tahay balse xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dadka faqriga ka cabanaya ay yihiin kuwo uu ku tilmaamay inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taageeraan dadka baraha bulshada ka dhaliila dowladdiisa iyo kuwo tuuga ah isagoo ku hanjabayn hantida inta u hartay dadkaasi ku sii weyni doonaan kii wax shaxaadi jiray kii lacagta shabaabka u aruuri jiray kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo brobagandada ee meel inuu fadhiisto ninna ammaan ninna caayabeesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye ama sida qaabdarrada ah lagu helo ama shabaab ha laga helo ama xatooyo xoolo dadweyne ha lagu helo lagu helo waayo waxa la waaye inta dhimanna waa la sii waayinaa kuwaas haddii alla yidhaah hase yeeshee waxaa sosoo taraya shacabka ku dhaqan muqdisho ee ka cabanaya shihidka ka jira magaalada iyagoo sheegayn dhibaatadan ay dareemayaan tan iyo markii uu xasan sheekh xidhka qabtay saaxiib magaalada shiid waaye kow dheh shiid xitaa waa ka daran tahay shiidka dhagaxaa la marooyaa kow dheh beledka lacagti maaqan meelay ka baxday kow dheh dhinacaa dakhligu iskugu tegey dhinacaa isku koobanta bahashii albaabaday hoos ka sii xirteen gudahay la galeen wuxuuda iska bashuuqsanayaan derbiga kor xitaa ma lalaga soo fiirinaya xitaa macaash macaashaa la dhoo macaash meeshaa mayaa la busaarada wadanka kaxsan aada busaarad laba kalabaa la isku cunarba ilaahay cadaabaa ku dhacaa laba kalabaa la isku cunarba sidii madaxweynahan oo doorkii kun shilin teleefanteemu ku jirto laba maalin weli akad la'aan ma noqonin walaahi had kulu socda xataa walaahi bilaatila akad la'aan ah joobtee ujeedaha saan le waaye xildhibaanada dowladda federaalk oo kol sii horeysay ka hadlay dhibaatada dhaqaale ee ka jirta magaalada muqdisho ayaa waxay eedeen dusha kaga tuureen xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh iyagoo dadka ugu baaqay inay kacdoon sameeyaan ayna iyaga horboodi doonaan shiida ku soo batay magaalada qof walbaana soo wacay magaalada shiida ku jirta xildhibaanow maxaan sameynaa maa ka hadashaan shiidka wuxuu yahay dhaqaale ma lahan dhallinyarada masaakiinta ah oo meelaha wax ka qaraawi jirtay way qaylinayaan shiidka waxaa keenay kambaniyo inta lasoo samaystay oo miceel usan la aqoonin lacag ordayta ku imaanaya bix dowladdii ka hadli laheed ayadaa kambaniyo shisheeye iyo balaaya qashan intay soo aruurisay dadka masaakiinta oo xoolaha loo soo banaysta dadka masaakiinta magaalada jooga muqdisho cid idin maqan ma lahan ilaah mooyaane cid idin maqan ma lahan si meelo walba ay ka dhacaan kenya oo kale ka dhacaan ha soo banaa baxaan aniga idin horboodeyno meesha gallaga waa la gelaynaa maanta nin walba qori haystaahe ha iska dhiciso ninka ku imaada madaxa ka toog asagoo asxaan kuu sameymaaye iska celi magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka jiray dhaqaale darraad u baasan oo ay dowladda xasan sheekh bulshada saartay warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii in ka badan boqol ruux oo muslimiin ah ayaa ku shahiiday duqeymo ay yuhuudda ka geysteen bartamaha magaalada khaza duqeymahan ayaa ka dhacay xarumo waxbarasho oo ku yaala xaafadda addaraja ee bartamaha magaalada khaza yuhuudda ayaa madaafiic badan u adeegsaday beegsiga xarumahan waxbarasho waxaana ku shahiiday dad boqol kor u dhaafaya oo muslimiin ah sida ay tabinayaan suxufiyiinta iyo hay-adaha tirakoobka qaabilsan muuqaala laga soo duubay halka ay duqeymuhu ka dhaceen waxaa la arkayay dhig madoobaad ah oo badan tacadigan ayaana ah mid dunida oo dhan iska daawanayso yuhuudda waxay si jaasjaas ah u sheegtay inay beegsatay goob ay joogeen waxay ugu yeertay argagixiso guud ahaana warkii alfurqaan waa naga intaa